الحمد لله رب العالمين العاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا باب ما جاء في التنجيم وباب كي سقالي اللباطنات wuxuu baabu yahay maa jaa waxa ku soo arooray fi tanjiimi xidiginta waxa loo yaqaano lafdiga atanjiim waxay ka timi min najama tanjiiman waxaana macnaheedu uu yahay xidiginta cilmigii la odhan jiray ayuu bartay ama uu aaminayba tanjiimku isilaax ahaan waxay ahlucilmigu yidhaahdeen macnihiisu waxa weeyaan alistidlaalu cala alxawaadith alardiyati bilaxwaali alfalakiya sidaasuu ku tacriifiyey shaykhu lislaam raximah llah kama fii majmuuci alfataawa waa in loo deliishado xawaadifta iyo waxyaabaha dhulka ka dhacaya ee kala duwan axwaasha falakiga ah xidigaha iyo dayaxa iyo cadceedda iyo godadkay ka markaa degaan iyo dhicistoodi iyo soo bixistoodi iyo waxyaabaha noocaasa in loo deliishado waay qaala albukhaariyu imaamu lbukhaari wuxuu yihi fii saxiixihi saxiixiisa wuxuu ku yihi qaala qataadatu qataada wuxuu yihi qataada waa taabicigii qataada waa taabicigii weeye qataada ibnu dicaama la odhan jiray asaduusi alxaafid raximah llah qaala qataadatu qataada wuxuu yihi khalaqa allaahu ilaahay wuxuu abuuray haadihi nujuuma xidigahan lihalaain saddex arrimood daraaddood buu abuuray yanii xikmadaha laynoo sheegay ee soo arooray ilaahay qur-aanka ku sheegay waa saddexdaa xikmado kale inay jiraanna waa mid iska dhici karaysa laakiin qur-aanka saddexdaasaa laynoogu sheegay jacalahaa ilaahay wuxuu ka dhigay ziinatan lisamaa samadii qurux baa ilaahay uga dhigay oo rabbi waaka qur-aanka ku yidhi walaqad zayana asamaa addunyaa bimasaabiix samadan dhow waxaanu ku qurxinay laydhadh xidigahaasi ahaaday wa rujuuman iyo kuwa lagu gano oo madaafiic lagu gano ilaahay ka yeelay lishayaaiini shayaadiinta uu uga yeelay qur-aankaa ilaahay ku yidhi wajacalnaaha rujuuma lishayaaiin walaqad zayana samaaa adunya bimasaabiixa wajacalnaaha rujuuma lishayaaiin oo shayaadiintu markay iskorkoraan si ay usoo dhegaystaan khabarka samada ayaa ilaahay xidigaha si waaweyn ee cadiimka ah faliidh ka soo faliidhmay ayaa lagu soo ganayaa saynu soo maray oo shihaab caynkaasi ah marka madaafiic baa looga dhigaya iyaga lagu rido wa calaamaatin arinka saddexaadna waa calaamaad yuhtadaa biha lagu hanuuno calaamaad lagu hanuuno weeyi oo loo deliishado wakhtiyada iyo jihooyinka iyo wixii la mid ah waxaa loo deliishadaa wakhtiyada oo xidigaha qaarba wakhti bay soo baxaan qaar baa gugii soo baxa qaar baa jilaalkii soo baxa oo qaar baa dayrtii oo qaar baa xagaagii oorbaa qaar baa habeenkii fiidka hore soo baxa oo qaar baa saqda dhexe soo baxa oo qaar baa niska dambe soo baxa kadaalika jihooyinkana waa loo deliishadaayoo qaarba jiho ayay xigaan ilaahay baa yidhi wacalaamaatin wabinajmi hum yahtaduun وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر marka waa calaamado waqtiyada iyo jihooyinka iyo wixii la mida loo daliishadana ilaahay waa ka dhigay saddexdaa arrinba qur-aankaa rabbi ku sheegay faman ta'awala qofka ku fasira fiiha ee xidigahaasi hayra daalika kaa la sheegay waxaan ahayn qofka ku awile wax kale ka soo dhex saara akhطa'a wuu gafay wa adaaca waanu lumiyey nasiibahu nasiibkiisiina wuu lumiyey yani dheeftiisii islaamnimadana wuu iska lumiye weeyi oo waxay bacdu shuyuukh leeyihin wa adaaca nasiibahu waxay la macno tahay laa xada lahu oo kale fi laakhira ama cibaaraadkaynu soo maray ee laa khalaaqa lahu hadalkii ibnu cabaasna waa inagii ku soo maray maa uraa man facala dalika lahu cinda allahi min khalaaq ay min nasiib markaa wa adaaca nasiibahu dheeftiisiina wuu lumiye watakalafa waxaanuu isku kalifay maa laa cilma lahu bihi waxaanu cilmi ugu sugnayn aharkan ikhwaani imaamu lbukhaari baa saxiixa ku sheegay isagoo mucalaqa waana ahar saxiixa oo ahlulcilmiga barh ka mida ayaa xidhiidhiyey sanadkiisuna waa saxiix weeyi markuu sheegay saddexdaa xikmadood ee ilaahay u abuuray xidigaha qataada ciddii wax kale ku fasirta ee wax kale xidigaha ka sheeg sheegta ayuu aada iyo aada u radiyey waana saxiix oo wixii soo arooray waxaan ahayn idigaha xidigaha in laga sheegaa dee qalad bay noqonaysaa sidaa awgeed baa xadiid alimaam alalbaniyi uu quweeyey raximah ullah waxaa ku soo aroortay waidaa dukirat innujuumu faamsikuu waa xadiidkii bilowgiisu ahaa idaa dukira alqadaru faamsikuu waidaa dukira asxaabii faamsikuu waidaa dukirat innujuumu faamsikuu aw dukira nujuum marka macnaha xadiidkuna wuxuu noqonayaa haddii qadarka lagu sheego wixii soo arooray waxaan ahayn ka joogsado ha dhex gelina wixii kitaabka iyo sunnada ku yimi waxaan ahayn haddii saxaabadayda wixii soo arooray waxaan ahayn lagaga sheego waxa soo arooray waa in la ammaano loo duceeyo lagu daydo dariiqoodii la maro waxaan ahayn haddii lagu sheego ka joogsada haddii xidigaha waxa soo aroore kitaabka iyo sunnada ku yimi waxaan ahayn lagu sheego ka joogsada sidaa awgeed baa aharkan isagoo sidan ka dheer alkhaiib ayaa wariyey markii arrimahan uu sheegayna qataada raximahullah dad buu radiyey uu sheegay inay kahaano xidigihii u isticmaaleen oo tusaale ahaan odhanayaan qofka habeenka xidigaasi uu joogo ama uu dhaco arooste ee guri gala waxaasuu leeyahay qofka godka ama habeenka xidigaasi uu joogo dhasha waxay waxaasuu leeyahay dad noocaa ku hadla iyo waxyaabaha la midka abuu kolka aada iyo aada u radiyey watakalafa maa laa cilma lahu bih waxaanu cilmi lahayna wuu isku kalifayo dee waxaanad waruhayn oo qaybahoo kaa maqan ayuu qofka noocaasi dhex gelay weeye taana looma baahno ase ahaatee waxay ahlulcilmigu yidhaahdeen waxyaabahan iska macluumka ah ee cilmu tasyiirka ah ee ku saabsan xis ahaan loo dareemayo iska muuqata ta noocaasi hadalkaas soo gudageli mayso qaala wuxuu uhi wakariha qataadatu qataada wuu karaahsaday waa isla sheekhaa hore ee tacaluma manaasili lqamar godadkan dayaxa in la barto wuu karaahsaday karaahaduna waxaynu nidhi cinda salaf waxay ahayd karaahatu taxriim in markaa qariino la helo ka leexinaysa taxriimka mooyaane marka godadka dayaxa in la bartoo la isku mashquuliyo arinkaa wuu karaahsaday qataada oo macnihi waxa weeye ma banaynahayn walam yurakhis ma banaynin ibnu cuyaynata caalimkii ibnu cuyayne la odhan jiray waa sufyaan ibnu cuyayna fiihi fii tacalumi manaazil alqamar ma banaynin barashada godadka dayaxa iyo xidigaa iyo wixii lamida la barto dakarahu waxa sheegay xarbun xarbi sheekhii la odhan jiray baa ka sheegay canhumaa labadooda oo aharkaa qataade iyo aharkaa ibnu cuyaynaba xarbi baa sheegay xarbigaasina waa xarbi alkirmani sheekhii caanka ku ahaa xarbi ibnu ismaaciil baa la odhan jiray alkirmani abu muxamed ardaydii imaamu axmed ee ugu waaweyneyd buu ahaa masaa'il iyo kutubna wuu leeyahay qiimo badan warakhasa way ruqseeyeen oo way baneeyeen fii tacalumi almanaasili barashada godadka waxaa baneeyey axmedu axmed iyo wa isxaaqu isxaaq baa baneeyey aathaartan sheekhu uu sheegayna axmedna waa axmed ibnu xambal isxaaqna waa isxaaq ibnu raahwiya aathaartanna waxa uu sheekhu ka soo raray oo sidaa ay ugu taallaa kitaabka la yidhaahdo fadlu cilmi salafi calaa cilmi alkhalaf waa juz ama risaalad kooban oo uu leeyahay alxaafid ibnu rajab alxambali raximahu llah oo majmuucadiisana ku dhex daabacan iyadoo gaar loo daabacayna way jirtaa waa risaalad aada iyo aada u qayimahoo kooban oo aada iyo aada u qiimo badan marka aathaartan uu soo rarayaa marka uu cilmiguu kaga warramayaa markaa cilmiyada daarka ah ee dhibta leh ee xun marka uu ka waramayo ayuu dee cilmu tanjiimkiiyaba ku soo daraya kolkaasoo aathaartan keenaya waayahay waxay haddaba ahlulcilmigu yidhaahdeen cilmigan xidigaha ku saabsan yanqasimu ilaa qismayn laba qaybood buu u qaybsamaa mid waxaa la yidhaahdaa cilmu tahiir baa la ydhaahdaa cilmu tahiir cilmu tahiirna macnihiisu waxa weeyaan macnii xidiguhu inay wax raadaynayaan waana muxaram weeyi biitifaaqi ahli اlcilmi suurooyinkiisana waxaa ka mid ah in waxyaabahan dhulka ka dhacaya ee kala duwan hadday tahay roob yimaada iyo hadday tahay abaar dhacda iyo hadday tahay colaad iyo hadday tahay xanuuno iyo hadday tahay duufaano iyo hadday tahay waxyaabo kaleba in loo nisbeeyo xidigaha iyo dayaxa iyo cadceedda iyo aflaagta in loo tiiriyo la ydhaha iyaga ayaa raadeeyo xaggooda ay ka soo fushay wa hada kufrun biitifaaq waxaanay noqonaysaa xidigihiiyo dee ilaahye laga dhigtay iyo dayixii iyo cadceeddii iyo aflaagtii oo laga dhigtay iyo godadkoodii oo ilaahye laga dhigtay noqonaysa nooca labaadna waa in xidigaha iyo godadkooda iyo wixii la mida loo deliishado maxay haybka waa in loo deliishado laydhaa xidigaasaan eegay ama xalayta dayixu godkaasuu degay waxaasaa dhacaya waxaanaa sida noqonaya waxaanaa imanaya tan noocaasina waa cilmu tahiirkay ka mid taho iyaduna waa muxaram bale iyaduna waa kufri weeyi kolkaa cilmu tahiirku waa muxaram cilmu tasyiir baa jira cilmi la yidhaahdo oo macnihiisu yahay in loo deliishado xidigaha iyo maaragtay godadkooda ama dayaxa godadkiisa waa in loo deliishado maxay waktiyada loo deliishado si aynu hadda soo sheegaynay dee wakhtiyo kala duwan bay soo baxaan wakhtiyo kala duwanna way dhacaan awqaaddaa loo deliishadaa waay wakhtiyadaa loo daliishadaana waa habeenkii wakhtiyo kala duwan ee markaa dhacaan wakhtiyo kala duwan bay soo baxaan kadaalika xagga fusuusha qaar baa gugii qaar baa dayrtii qaar baa jilaalkii wakadaalika xagga zaraacada iyo waxa dhulka ka soo baxaya xilliga ay tahay in wax la beerto oo dhulka wax la geliyo dalagii lagala soo bixi lahaa lagu aaso oo wax la beero qaar baa soo baxa wakadalika jihooyinkii markaa xidigihii waxyaabaha caynkaasa in loo daliishadaa iyadoo cilmu tasyiir ba laydhaa dhib ma leh ilaahay baa yidhi wacalaamaatin wabinajmi hum yahtaduun sidaa awgeed baa cilmu tasyiirka jumhuuru ahlilcilmi way baneeyeenoo waxay idhahdeen waa iska jaa-is haddii qofku aanu ku talax tegin oo waxaan bannaanayn aanu dee uga sii dhaadhicin waaya laakiin marka la eego aharkaa hore ee qataada waxaa laga qaadanayaa macnii waxa weeyaan inaanu isagu bannaynahayn xataa cilmu tasyiirkeeda inaanu bannaynahayn waay laakiin sida saxiixa ahi waa qowlka markaa jumhuurka ahlulcilmigu ay qabaan weeye ibnu rajab qudhiisuna wuu sheegayaa ahlulcilmi badan oo kalena saasay ahlulcilmigu badidooda u tafsiiliyaan oo ay u kala saaraan waaya marka imaamu axmed iyo isxaaq iyo kaa ay baneeyeen ama ay ruqseeyeenna waxaa lagu xambaarayaa maxay cilmu tasyiirkaasunbaa lagu xambaaraya waxaana jirta faa'iido shuraaxda qaarkood ay baraarujiyeen sheekhu had iyo jeer kitaabka aayaadka qur-aanka ah iyo axaadiidta uu ku soo aroorinayo uu deliishanaya waa kow wakadalika hadalka saxaabadu ku soo arooriyena uu deliishanaya wakadalika hadalka taabiciinta hadalka atbaacu taabiciin aaaarta caynkaasina waa aaaartii salafka oo daliil ahaan ama isagoo ku xoojinaya masalada ayuu u keenaya laakiin wixii intaa ka dambeeyey atbaacu taabiciin wixii kasii dambeeyey hadaladooda wuxuu usoo raraa uun maaragtay min baabi naqli kalaami ahli lcilmi fi lmas'ala aw fi lbaab hadalka ahlulcilmigu baabka ay ka yidhaahdeen iyo waxyaabaha ay ku sharaxeen isaga oo heh soo guurinaya ee inuu maaragta deliishanaya ma aha horena waxaynu usoo marray isagoo sheekh islaam wax ka soo raray baqawi wax ka soo raray axmed iyo isxaaq iyo markuu wax ka soo rarayna waa min hada albaab wa can abi muusa cabdillaahi bni qays waxaa laga wariyey alashcari qaala inuu yihi qaala rasuulu llaahi sal allahu alayhi wasalam rasuulka ilaahay wuxuu yihi alaaatun saddex laa yadkhuluuna aljannata jannada geli maayaan mudminu lkhamri waa ka khamriga joogteeya cabitaankiisa iyo wa musadiqun ka rumaysta bisixri sixirka iyo wa qaaicu raximi ka qaraabada gooya rawaahu axmedu wabnu xibbaana fii axiixi axmed iyo ibnu xibbaan baa saxiixiisa ku wariyey axmedna wuu wariyey macnah ibnu xibbaanna saxiixiisa ku wariyey hada alxadiid oo saddexda arrin sheegaya sanadkiisa marka la eego dacfi baa ku sugan waa cabdillaahi bni xusein alazadi baa ku jira waa nin la isku khilaafay laakiin sidaas raajixa waa daciif fudayl ibnu maysara ka warinaya riwaayadda uu ninkaa ka wariyena kalaam baa ku sugan oo wuxuu ihi kitaab baan maaragtay ka warin jirayoo dabeetana uu iga lumay oo nin qof kalaan ka hela calaa kulin xadiidka ahlulcilmigu way daciifiyeen kalalbaniy washeikh muqbil wakayrihima raximahum ullah laakiin macnihiisu waa saxiix shawaahidna wuu leeyihi oo maqdaca ama qeybtaa qaaicu raxim inaanu jannada gelin axaadiis kaleo bukhaarigi iyo muslim kusoo aroorta ayaa ku sugan laa yadkhulu ljanata qaaic xadiiskii saxiixa qaraabagoys jannada ma galo mudminu lkhamriga qudhiisu inaanu jannada gelayn axaadiid kale oo fara badan oo marka asaaniideeda laysu geegeeyo iskaashanaysa oo laga qaadanayo inay sugan tahay oy asal leedahay ayaa ku soo arooray wamusadiqu bisixri laakiin iyadu wax shaahida ma laha intaasi lafdigaasi wamusadiqu bisixri iyo mid sixirka rumaysta intaasi shaahid ma leh laakiin shaahidintaasi yaanay lahayn xadiid shaahide laakiin adilada kitaabka iyo sunnada macnaha uu tilmaamayo u markhaati kacaysa de soo ma adilada kitaabka iyo sunnada ee inoo sheegaysa saaxiro inaan la rumaysanayn waxna aan la weydiinayn sixirka iyo ehelkiisana laga fogaanayo uu yahayna mid ilaahay lagaga fogaanayo aada iyo aada u xun adiladaasaa macnahan keensanayso marka waa waciid daran jannada ma gelayaan waciid iyo goodi daran weeyaan waxaana looga jeedaa jannada geli maayaan ama maba gelayaan haday tusaale ahaan khamrigii xalaashadaan iyo qaiicatu raxim oo kale ama awalan ibtidaaan baanay u gelayn way ku dambayn doonaan marka waa waciidun calaa kulli xaal shaahidka ama halka baabka uu ka waafaqsanyahna waxa weeye wamusadiqun bisixri iyo mid sixir rumaysta sixirkiina waxaa ka mid ah cilmu tanjiimkaasaa ka mid ah waay oo horeynu usoo maray sixir inuu rasuulku ku sheegay calayhi salaau wasalaam man iqtabasa shucbatan min anujuumi faqad iqtabasa shucbatan min asixri zaada maa zaada marka mar haddii tanjiimkii gaar ahaan waa cilmu taiirka aynu sheegnaye mar hadduu sixirkii ka mid yahay sixirkii in la rumaystana waciidka iyo goodiga adag baa loo sheegay sida awgeed waa in laga fogaaday noqonaysa fiihi masaa'ilu alulaa alxikmatu waa xikmada ku jirta fii khalqi nujuumi abuurka xidigaha ahaaniya alraddu calaa man zacama hayra dalika kaa waxaan ahayn cidda sheegata waa radin la radi athaalia dikru lkhilaafi fii tacalumi lmanaasil waa sheegista la sheegay khilaafka la isku khilaafay fii tacalumi lmanaasil araabica alwaciidu fii man sadaqa alwaciidu waa goodiga daran ee loo sheegay fii man cidda sadaqa rumaysa bishayin min asixri wax sixirka ka mid a walow carafa annahu baailun haba gartay inuu baail yahaye mar hadduu rumeeyo uu ka raseeyo ciddii wadatay khatartaasuu leeyahy xadiidkuu ka qaadanaya marka xadiidku waa daciif laakiin adilada kalea laga qaadanayaa inaan i banaanayn dee saaxirka iyo faaliyaha iyo dadkaa wax sheeg sheega iyo xidigayayaashiiyo inaan warkooda la rumaysan baabu maa jaa fi listisqaai bilanwa haada kani baabu maa kii baabkiisa weeye jaa ku soo arooray fi listisqaai roobka in loo tiiriyo bilanwaai godadka alistisqaa waa hadda waxaa looga jeedaa nisbatu suqya roobkii in la tiiriyo alanwaana waa jamcu naw oo waa godkii dayixu uu ka dhacay dayixu waxaa jirta godad buu leeyahay waa markaa la tiriyaa waa sideed iyo labaatan baa la yidhi godad inuu leeyahayna dee way jirtaayoo ilaahay baa qur-aanka ku sheegay waalqamara qadarnaahu manaazila xataa caada kalcurjuuni lqadiim taasi markaa dhib male inuu godad leeyihi laakiin in godadkii laga faaliyo ama lagu xidho waxyaabaha dhulka ka dhacaya ama raxmadda ilaahay loo tiiriyo tan noocaasa halada saynu arki doono marka alistisqaai bilanwaa macnaheedu wuxuu noqonayaa nisbatu suqya wamajii'i lmaari ila alanwaa in loo tiiriyo roobka iyo imaatinkiisa godadkaa dayaxa in loo tiiriyo oo la idhaahdo xal uu la fadhiistay dirirkii ama ururkii uu la fadhiistay ama godkaa uu la fadhiistay waa kaa butaacay ya waayahay wa qowli llaahi tacaala wa macnaa qowli llaahi tacaala buu baabu yahay watajcaluuna waxaa ka dhigaysaan risqakum ey shukra risqikum arsaaqda ilaahaydii siiyey mahadnaqeeda ma waxaa ka dhigaysaan annakum tukadibuuna inaad beenisaan oo risqiga halkan waxaa looga jeedaa risqulcilmi waayo aayaadka hore qur-aankana way sheegayeen wahuwa acdamu lcilmi wakadalika risqu lmadar risqiga waxa weeye madarka waana min baabi xadfi mudaaf watajcaluuna risqakum ee shukra risqikum anakum tukadibuun siday u beeninayaanna waa inay ilaahay cid aan ahayn oon roobkan iyo raxmaadkan aan keenin u tiiriyaan وعن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه الحارث بن الحارث بن الأورنجر وعلى قوري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنه إلى أربع نفر فرتاسوا في أمة أمة إذا كسوا من أمر الجاهلية أرنك جاهلية ذي كمدين لا يتركونهن كانت جمايا وحنا الكايد كبر أرجنا يا هدي أرنك جاهلية ذي لا تيريه وأركتان أرنك سوى من أمر الجاهلية يدل الليه oo jaahiliyadii loo nisbaynaayo taasi waxay keensanaysaa arrinkaasi inuu muxaram yahay oo la dhaleecaynayo soo maqlibaysaan nusuus badan bay ku soo aroortaa waa inaad saa u fahanto wax kasta oo jaahiliyada loo tiiriyo loo nisbeeya waa madmuum weeye waana muxaram jaahiliyadana waxaa looga jeedaa maa qabla bicthati rasuuli calayhi salaatu wasalaam waa wixii ka horeeyey soo saaristii rasuulka aljaahiliyat lmulaqa jaahiliyadii dhammayska tirayd ee mulaq ahayd wakhtigaasay ahayd laakiin wixii ka dambeeye laga bilaabo markii rasuulka la soo saaray ilaa yowmina haadaa jaahiliye dhammaystirani ma jirto way jiraan ashkhaas badan oo jaahiliyiin ahay dee gaaladiibaaba ka mid ah way jiraan afcaal fara badan oo iyo waxyaabo fara badan oo min aqwaal wa afcaal iljaahiliya ah laakiin jaahiliye dhammaystirani ma jirto laa yatrukuunahuna ka tegi maayaan waa maxay afartaasi alfakru waa in lagu faanfaano bilaxsaabi xasabada waa in lagu faanfaano axsaabtana waxaa looga jeedaa qofku cidduu ka soo jeeda aabbayaashii iyo awowyaashii iyo jilibkooda iyo inuu ku faano geesiyaanu ahaan jiray maalqabeen baanu ahaan jiray taliyayaal baanu ahaan jiray madax baanu ahaan jiray waxaa inuu ka sheekeeya ku mashquulo had iyo jeer iyo wa acnu fil ansaabi nasabada in la duro oo wax laga sheego ya nasabada aan maaragtay wax in la duro wax laga sheego keensanaya aanu jirin in la duro ansaabtana had iyo jeer dadkaa lagu aaminaayo oo mar haddii la yaqaano in nasabkaasi sidaa yahay oo waxaasi sidaa weligii iska ahaan jiray bes oo qaaciday ahlulcilmigu sheegeen imaamu maalik iyo kayrkiiba annaasu mu'tamanuuna fii ansaabihim dadku waa kuwo lagu aaminaya nasabadooda annaasu mu'tamanuunaha fii ansaabihim dadku ciday kala sheeganayaan iyo markaa halkay ka soo jeedaan iyo iyagaa guud ahaan lagu aaminaya in dee wax kaleo arrintaa khilaafsan u caddaada mooyaane markaa nasabadii in la duro oo wax laga sheego la ceebeeyaana waa min amri ljaahiliya saddex walistisqaau iyo in roobka loo nisbeeyo binujuumi xidigaha wahada huwa shaahidu min alxadiid lilbaab halkaasaana xadiidka laga daliishanaya walistisqaau binujuum xidigihii in roobka loo nisbeeyo iyo halkay ka dhacaan iyo godadkooda waniyaaxatu cala lmeyiti iyo meydka in loo baroorto oo baroortina waa waa rafcu sawt in codka maaragta kor loogu qaado qofku marka uu dhinto tusaale ahaan ama musiibada geeridu ay timaado la qayliyo weeye oo la muujiyo qadarka ilaahay in laga xun yahay afartaa arrin weeyaan wa qaala waxaa kaloo rasuulku uhi calayhi salaatu wasalaam annaaixatu idaa lam tatub xadiidkaa hor iyo xadiidkani waa kale laba xadiid laakiin waxa uu maaragta u soo arooriyey uun lanna saasay isugu xigaan marka laakiin waa kale laba xadiid weeye wa qaala waxaa kaloo rasuulku uhi annaaixatu haweenayda baroorataa idaa lam tatub haddaanay toobad keenin qabla mowtiha intaanay dhiman tuqaamu waa la soo joojinayaa yowma alqiyaamati maalinka qiyaame oo marka dadka lasoo kiciyo ya wa calayhaa iyadoo korkeeda uu saaran yahay oo xidhan sirbaalulmaro sirbaalku waa marada waasica ahee jidhka wada qarinaysa maradaasoo min qairaanin daamur ahaatay iyo wa dircun dirac min jarabin cadha ahaaday ya dirac cadha ah rawaahu muslim maxaa looga jeedaa dirac cadha ah waxay ahlulcilmigu yidhahdeen sida tafsiirka sida uu ku fasiray qurdubi iyo macnuhu waxa weeye jidhkeeda cadhaa lagu sallidayaa dhan cadhaa jidhkeeda u wada gaadhaysa sida diraca la xidhaa uu jidhka u gaadho ma fahanti cadhaduna dee waynu garanaynaa waa xanuun khatarho waa nooc xasaasiyad ah haddii sidaa wuxu yaro daaraan qofkii waxa weeye uu cuncun buu dareemaya ma garata waaya qairaanna waxaa looga jeedaa sirbaalun min qairaanna marka jidhkeedii wada cadho lagu wada saldhido gidigii ayaa daamurna lagu wada dhoobayaa dhammaan jidhkeeda waa jidh cadhaysan gidigii haddana daamur lagu dhoobay haddana dabkii naartii baa lagu sii dhejinaya soo maqli maysaan ciyaadan billaah dabeetana aad iyo aad bay isula kululaanaysa dabku sidiisuu u kululiyey waxaad umaanaysaa iyadoo qofka inta daamur lagu dhoobay dabeetana lagu sii gubay ya cadhaduna sideeday u maaragtay dhib badan tahay oo dad qofka ay jidhku u cuncunaa war ma garata waxaad umaanaysaa iyada oo inta daamurkaa lagu dhejiyey weliba dabna lagu sii dhejiyey macni waa xanuun xanuun kale dul saaran ciyaadan billaah waxaana ciqaabta adag loo mariyey lianna qadarkii ilaahay bay ka hor timi oo waxa weeyaan ay u hogaansami weyday oo ay rumayn weyday ya oo cadhay ka muujisay waay marka markay qarisay ku sabirka qadarkii ilaahay ayaa iyadana jidhkeedii inta sidaa loogu dhoobay bahalahaas ama arrimaha ah dabeetasa loo cadaabay waa haddaanayse toobadkeen marka aniyaaxatu cala almayit waa min alkabaa'ir walistisqaau binujuumna waa min umuuri aljaahiliya sidaa awgeed in laga fogaaday taasi keensanaysa walahumaa bukhaariyo muslim waxaa u sugnaaday oo can zayd bni khaalidin ay ka wariyeen radia allahu canhu ee qaala inuu yihi sallaa lana ay sallaa binaa bay ka dhigantay waxaana tukiyey oo laamku waa bimacna alba in sha allah صلى لنا أي صلى بنا وحنا تكيا رسول الله رسولك إلهي صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح صلاة الصبح بنا تكيا بالحديبية حديبية ما شاء الله هذا حديبية نوى ميل مركا حرم كل أوي على إثر سماء كانت من الليل على إثر سماء رب دبدي بنا تكيا كانت من الليل هبين كي دادي يدو هبين كي وكل الرب دائبو صلاة الصبح tukiye rasuulku calayhi salaatu wasalaam xudaybiye meesha la ydhaa xaramka makigaa ku dhow nagu tukiye waayahay kaanat markaynu nidhi kaanadaas waa tii taamada ahayd ee naxwaha aynu ku maqli jiray kaanada taamada ahi waa taa isamu rafcinayseen khabarba u baahnayn waduu tamaamin maa birafcin yaktafi waa ka khulaasada ku odhanaya ibnu maalik mulxuhuna wuxuu idhaahdaa wain taqul yaa qawmi qad kaana almadar falasta taxtaaju lahaa ilaa khabar marka kaanat min alleyl habeenkii sugnaatay habeenkii daday unbay noqonaysa falama nsarafa markii uu rasuulku salaadii ka soo gadoomay ayaa aqbala cala naasi dadkii uu soo qaabilay qaala wuxuu rasuulku yihi hal tadruuna maada qaala rabukum rabbigiin wuxuu yidhi ma garanaysaan waanu ogya rasuulku calayhi salaatu wasalaam inaanu garanahayn inaanay garanahayn waxa rabbi uu dee xalayta yidhi dee iyaga looma waxyooda laakiin inuu soo jeediye ayuu doonaya oo su-aal ahaan uu ugu tuuro si ay u weeleeyeen jawaabta qaaluu waxay idhaahdeen allahu warasuuluhu aclam ilaah iyo rasuulkiisa ayaa ku cilmi leh marka cibaaradaana horeynu usoo maray oo markii rasuulku joogay wixii ku saabsan diinta iyo waxyiga waa la odhan karaya allah warasuulu aclam ama intii rasuulku geeriyooday dabadeed allahu aclam baa lagu gaabinaya qaala wuxuu yidhi waayahay qaala wuxuu yidhi qaala rabbi waxa uu yidhi qaala wuxuu yihi rasuulku calayhi salaatu wasalaam qaala ilaahay wuxuu yihi asbaxa waxa waa bariistay min cibaadihi addoommahayga xaggooda mu'minun bi midi rumeeyiye wa kaafirun midiga gaaloobay labadaasay u qaybsameen mid muminoo rumeeyey iyo mid iga gaaloobay faamaa man qaala midka yidhi miyaa muirna waxaana loogu roobeeyey bifadli illaah ilaahay fadligiisa iyo waraxmatihi raxmadiisa fadalika kaasi muminu bii midii rumeeyey weeye oo nicmadii iisoo tiiriyey oo kaafirun ka gaaloobay bilkawkabi xidigiina ka gaaloobay oo nicmadii ilaahay keenay wax ka mida aanu tiirin wa amaa man qaala midka yidhi miyaa muirna waxaana loogu roobeeyey binawi kada wa kada godkii noocaa iyo nooca ahaa xidigii noocaa iyo nooca ahaa sababtiisa fadalika kaasi kaafirun bii midiga gaaloobay wey oo muminu rumeeyey bilkawkabi xidigii ciddaa u tiirisa raxmadii ilaah iyo roobkii u tiirisa godadkaasi dayaxu uu degaayo iyo xidigaha godadkooda qofkaasi waa mid xidiga rumeeyana iga gaaloobay waaya walahumaa bukhaariyo muslim waxa u sugnaaday min xadiii ibni cabaasin xadiidka ibnu cabaas xaaluu yahay bimacnaahu kaa hore macnihiisa wa fiihi waxaana ku sugnaa qaala bacduhum dadkii barhkood baa idhi laqad sadaqa nawu kada wa kada godkii noocaa iyo nooca aha run buu sheegay oo waxay dadku ku sheegayeen dhab buu noqday saasay qaar isku yidhahdeen intuu roobdaay faanzla allahu ilaahay baa soo dejiyey haadihi laayaati aayaadkan markaa aharkan ama xadiidkan dambe ibnu cabaas ee uu ku sheegayo sababu nuzuuli aaya muslimun baa wariyey bukhaari lama warin wuxuu rabbi yidhi falaa uqsimu laadaasi waa sila falaa uqsimu ey uqsimu waxaan ku dhaaranayaa bimawaaqici nujuumi meelahay xidiguhu ka dhacaane wainahu kani laqasamu waa dhowr low taclamuuna haddaad garanaysaan cadiimun weyne inahu kani laqur'aanu waa qur'aan qur'aankaasoo kariimu sharaf badan fii kitaabin kitaab baanu ku sugan yahay kitaabkaasoo maknuunin la ilaaliyey laa yamasuhu ma taabtaan ila almuaharuuna kuwa la ahiray mooyaane bacdu ahlilcilmi waxay u deliishadaan qur'aanka musxafkan qur-aanku ku yaalaynu hayno inaanay taabanahayn qof weyse qaboo daahira mooye qof kale bacdu ahlilcilmina waxay idhaahdeen waxaa looga jeedaa kitaabkan kitaabka malaa'igta gacmahooda ku jira ila almuaharuuna waa malaa'igtaa looga jeedaa bay idhahdeen qowlkaasaana bacdu ahlilcilmi ay rajixeen tanziilun mid laga soo dejiyey weeye min rabbi alcaalamiina rabbiga caalamiinta xaggiisa fa bi haada alxadiidi ma warkan ayaa antum idinku mudhinuuna beeninaysaan watajcaluuna ma waxaa ka dhigaysaan risqakum ay shukra risqikum arsaaqda ilaahaydiisii iyo roobku ka mid yahay shukrigeedii ma waxaa ka dhigaysaan annakum idinku tukadibuuna inaa beenisaan waay markaa isku soo duuduub labada xadiidba oo waxaa laga qaadanayaa salaada ama salaada subax ha noqoto ama salaadaha kale eh marka salaadaha faralkaa la tukado dabadeed in la iswacdii karo oo wax la ysu sheegi karo umuur diinta ku saabsan rasuulkana calayhi salaatu wasalaam arrintaasi marar kala duwan ayay ka soo aroortay waaya waxaa kaloo laga qaadanayaa duruqda cilmiga lagu gudbiyo inay ka mid tahay in su-aal la yska weydiiyo su-aal markaa la isweydiiyo waxaa kaloo laga qaadanayaa xagga sare in samo la ydhaahdo fi lugati alcarabiya wixii kaa sareeya samo waa la ydhaa xaggaa saroo dhan oo samada samadaa la yaqaano ee waxa weeyaan jurmiga leh ee toddobada samo ana samo waa la ydhaa luqadda carabiga wax allo wixii kaa sarreeyana samo waa la ydhaa sidaa awgeed baa calaa iri samaain xadiidkaynu ku soo maray samada waxaa looga jeedaa hadda madarkii baa looga jeeda madarkiina maxaa samo loo leeya waayo daruurahaasoo kaa sarreeyu ka imanaya oo kasoo da-aya sooma aragtid waaya iimaankaa lagu sheegay xadiidkaa waa nisbatu ama idaafatu nicmati ilaa musdiiha wa huwa allahu jala wacala waa in nicmadii loo tiiriyo ciddii keentay oo ilaahay jala wacala sooma aragtid oo nicmadaa ilaahay markuu keenay roobka uu shubo isaga looga mahadnaqo isaga loo tiiriyo oo inuu isagu keenay markaa la ogaado kufrigana waxaa looga jeedaa nicmadii ilaahay keenay in loo tiiriyo makhluuq ka mida makhluuqaadkiisa sooma aragtid saasuu noqonaya sidaa awgeed baa kufrigan halkan ku soo arooray waxay ahlulcilmigu yidhaahdeen asal waxa waa inuu yahay kufrun asqar waana sida sheekhu masaa'ilka ku hee keeni doono asal waxa uu inuu yahay kufrun heh asqar inta badanna waa siday aaminsanaayeen oo markay leeyihiin mutirnaa binawi kada wa kada dad waa saabiya waxay leeyihiin waxaana loogu roobeeyey binawi kada wa kada ee bisababi nawi kada wa kada godkii caynkaa iyo caynkaa sababtiisa sababtiisaana loogu roobeyey marka maxay leeyihiin dayixu godkan uu degay ee kana ama kana ama kana ayaa roobkan da-ay ee ilaahay shubay sabab u ah yani godka qudhiisaa roobkan keenay oo abuuray oo soo dejiye ma aha ee isagaa sabab u ah bay leeyihiin sida macnaha luuqada carabigu ay keensanaysa ka daahirka ahi meeshana waa kaa markaa saab ahaan bay godadkan ka aaminsanaayeen waaye ta noocaasina waxay noqonaysaa kufrun asqaroo dee waxaan sabab ilaahay ka dhigin sharci ahaan qadar ahaan aan sabab u ahayn haddii sabab laga dhigo muxuu xukunkeedu ahaa shirkun asqar buu ahaa sidaa awgeed baa baabkani halkaa suu kitaabu tawxiidka ka quseeyaayo shirkiga asqarka ahina kamaalu tawxiid alwaajib buu hoos u dhigayaa soo ma kitaabkana muxuu muxuu ka warrami jiray tawxiidka wixii dhammaystiraya wixii burinaya gebigiisao baabiinaya meesha ka saaraya wixii hee dhimaya ee nuqsaaminaya idan in loo tiiriyo roobkii ilaahay shubi iyo raxmadiisii godadka dayaxa in loo tiiriyo iyo xidigaha iyo wixii la mid ah iyadoo arrinkaa markaa la leeyahay sabab bay u tahay waa mima yunqisu atawxiid wa yunaafii kamaalahu lwaajib waxay ka mid tahay arrimaha tawxiidka nuqsaaminaya kamaalkiisii waajibka aanahe diidaya haddii laakiin cidda le mudirnaa binawi kada wa kada ay u jeedo xidigahan iyo dayaxan iyo godadkan iyagaaba roobka abuuray oo keenayba oo sidooda markaa u keenay de markaa waxay noqonaysaa kufrun akbar soo ma aragtid oo waa shirkun fi rububiyay noqonaysaa ya waay taasina taa weeye waxaana ahlulcilmigu yidhaahdeen tiirinta loo tiirinaayo nisbada raxmadda ilaahay iyo roobka iyo loo tiiriyo makhluuqu saddex nooc bay saddex nooc bay noqonaysaa midi waa nisbatu iijaad dadka qaar baa qaba kuwa xidigaa iyo dayaxe iyo cadceed iyo ilaahyada u haysan jiray oo qowmu ibraahim iyo ay ka mid ahaayeen nimankii saabiada la odhan jiray iyo ya ayaa dee ka mid ahaayo waa nisbatu iijaad oo waa in la ydhaa iyadaa keentayba ta noocaasi waa kufrun akbar nisbatu sabab baa jirta in la ydhaa sabab bay u tahay ta noocaasina waa shirkun asqar waay waxaa jirta oo kale nisbatulwaqti wax la ydhaa macnii in waktigii loo tiiriyo la ydhaa tusaale ahaan xalay markii god dayaxaasi uu dayaxu uu soo baxay ama markii xalaytoo uu fadhiyey dayuxu godkaa uu fadhiyey ama markii xidigii noocaaha dhacay ayaa roobku butaacay macnii isagaa keenayna looma jeedo sabab buu ahaana looma jeeda laakiin waktigaasuu yimi unbaa loo jeeda soo ma aragtid taa nisbatu sabab baa la ydhaha waxba dhibi kuma jirto sidaa awgeed baa haddii qof kale mutirnaa binawi kada wa kada bada uu uga jeedo bimacnaa fi uu leeyahay waktigii caynkaa iyo caynkaabaa roobka naloo shubay ta noocaas iyadu shirki asqara iyo mid akbara toona noqon mayso laakiin in cibaarada noocaasa laga fogaadaa fiican waayo waxa weeye macno qaladay ku moodsiinaysa oo inuu qofku macnaha hore qaladkaa u jeeday ku moodsiinaysa walidaalikaba hadduu qofku idhaa mudirnaa fii nawi kada wa kanada markii godkii nooca ahaa uu dayixu deganaabaa roobka ilaahay noo shubay hadduu idhaahdo waxa weeye ta noocaas iyadu way iska fududahay soo ma aragtid waxay ka dhigan tahay un dee maanta duhurkiibu roobka ilaahay shubay yma maalintaa roobka keentaad ujeedaa iyadaa sabab ahayd miyaad ujeedaa maya wakti bay u ahayd unbaad ujeedaa waktiganu dee yimi oo ilaahay roobka shubay baa loo jeeda fiihi masaa'ilu alulaa masalada hore waxa weeye tafsiiru aayati lwaaqicati waynu soo maray iyo waxay ku soo degtayba ahaaniya dikru larbaci waa sheegista la sheegay afartii allatii min amri ljaahiliyati maxay ahayn afartaas aye kusoo celiya bal afarta alfakru alfakru bilaxsaab iyo adacnu fi lansaab iyo الاsتiسقاء بالنuجuم iyo النiyaxaة عalى الmyit aلثالثة ذikr الكفr waa sheegista lagu sheegay gaalnimo fii bacضiha barhkeed oo afartaa arrin qaar ka mid a gaalnimo lagu sheegay oo kuwaasina waa aacnu fi lansaab iyo anniyaaxa labadaa xadiid waxaa ku soo arooray gaalnimo inuu rasuulku ku sheegay calayhi salaatu wasalaam oo uu yidhi ithnataani fii ummatii humaa bihim kufrun aacnu fi lansaabi wanniyaaxatu cala almayit aw kama qaala calayhi salaatu wasalaam laba khasladood oo ummadayda ku sugan gaalnimaa ugu jirta gaalnimaa ugu sugan waa kale maxay waa in markaa la duro nasabada in la duro iyo arinka labaad oo ah in meydka loo baroorto laakiin kufrigaasi kii akbarka ah maaha waa kufrigii asqarka ahaa biitifaaqi ahli lcilm araabica ana min alkufri gaalnimada waxaa ka mida maa laa yakhruju midaan ka saarahayn qofka min almilati diinta oo kufrigan tusaale ahaan labadan arrinuu sheegayo kusoo arooray iyo kaa xadiidka ku soo arooray iyo waa kufrun asqara weeye kufriguna inuu qaybsamo mid akbar iyo mid asqara waa qawaacidda waaweyn ee ahlu sunnuhu baabka takfiirkaa ay waxa weeyaan qabaan ee khawaarijta iyo ciddii dariiqooda martay ay kaga duwan yihiin asheikh moxamed ibnu cabdilwahaabna isagoo qaacidadaa muhiimkaa caddaynaya ayuu dhowr jeer kitaabu tawxiidka ku sheegay kufrigu inuu asqar iyo akbar u qaybsamo wakadalika shirkigu alkhaamisa qowluhu waa hadalkuu yidhi asbaxa min cibaadihi addoommahayga xaggooda waxa waa bariistee muuminun bi mid rumeeye wa kaafirun maxaa dadku ay labadaa ugu qaybsameen bisababi nuzuuli nicmati nicmadaa soo degtay sababteeda oo nicmadii ilaahay markuu keenay ayaa la qaybsamay taasina waxay inoo sheegaysaa nicmada ilaahay keeno dadka qaarna khayr bay u kordhisaa iyo inay ilaahay uga mahadnaqaan oo sidii saxdahayd la yimaadaan qaarna waxabay u kordhisaa shar taa waa in la ogaado waana halkay soomaalidu ka soo qaateen baan filaya markay leeyihin roobku markuu dao kuna way ku muslimaan kuna way ku kufriyaan ya waxaa laga yaabaa tanay maqleenoo markaa kaasay saa yidhaaheen asaadisa atafatunu waa in la fahmo liliimaani iimaanka loo fiirsado fii hada almawdici meeshan meeshan iimaanka maxaa looga jeedaa yani iimaankan xadiidka ku soo arooray maxaynu ku soo fasiray waa in roobkii iyo nicmadii loo tiiriyo ilaahay jala wacalaa isaga looga mahadnaqo laa ilaa hayri asaabica atafatunu lilkufri gaalnimada waa in iyadana loo fiirsado la fahmo fii hada almawdici meeshan iyaduna waa taa cagsigeeda athamina tafatunu liqowlihi laqad sadaqa nawu kada wa kada waa in la fahmo loo fiirsado hadalka ay yidhaahdeen run buu sheegay godkii noocaa iyo noocaha waxaanay la macno tahay uun cibaaradii kale ahayd muirna binawi kada wakada markaa sabab unbay uga jeedeen oo ay u aaminsanaayeen bay taasi tilmaamaysaa bay ahlucilmigu yidhahda hadday aaminsanaayeen markaa ina iyada qudheedu keenayso sidaa ma yidhaahdeena waxay odhan lahaayeen amtaranaa nawu kada wakada waxaa roobka noo shubay godkii caynkaa iyo caynka aha bay odhan lahayen soo ma aragtaan amtaranaa nawu kada wakada saasay odhan lahayen dee ma yidhaahdaan sidaa may cabireen sida taasica ikhraajulcaalimi qofka caalimkii waa inuu usoo saaro lilmutacalimi ka wax baranaya almas'alata su-aasha bilistifhaami canha inuu weydiiyo waa inuu ugu soo saaro waayahay liqowlihi baa u daliila atadruuna maada qaala rabukum oo rasuulku markii hore uu weydiiyey calayhi salaatu wasalaam waanu ogaa inaanay garanayna inay diyaargaroobaan ay soo jeedsadaan ayuu doonayay asaaliibta wax laysu baray ayaanay ka mid tahay in kolka hore su-aal ahaan wixii laysu weydiiyo bacda daalikana laysu sharaxo oo laysu balballaadhiyo alcashire masalada tobnaad waciidu naaixati haweenayda baroorata waa goodiga darane loo soo jeediyey ciyaada bilaah halkaa ku joogo subxaanaka allah bixamdika ashhadu an laa ilaaha illa anta astaqfiruka waatuubu ilayk